galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa maalin jimco ah bisha abriilna waa saddex iyo toban sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahin iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan dhaawac intee la-eg ayaa dowladnimada soomaaliya uu u geystay murankii siyaasadeed ee dhowaan hareeyey baarlamaanka soomaaliya biniaadana ilaahay khilaaf waa ka abuuraa oo mataqaanaa waxwaa dhacaa dad wada shaqeeyana khilaaf waa ka dhacayaa khilaafka laakiin sidii loo xallin lahaa ayuu ummadaha kale dhan u samaystay nidaam geedi socodkan gudalooluu leeyahay laakiin on the right track in ay soomaaliya ku socoto ayaanan u aaminsanahay si kasta oo uu madaxweynuhu fikrad wanaagsan u hayo xaqaa'iqda dalka ka jirta waxaa weeye awood ay ku fuliyaan waxa ay doonayaan ma laha waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka maraykanka oo duqayn ka geystay duleedka kismaayo iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka taliska maraykanka ee qaaradda afrika ayaa sheegay in ay duqayn ka geysteen waqooyiga galbeed ee magaalada kismaayo meel u dhow degaanka janaac cabdallah maalintii arbacada war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ayaa lagu sheegay in duqayntan lagu burburiyey baabuur lagu soo rakibay waxyaabaha qarxa maraykanku ma sheegin dad ku dhintay weerarkaasi hase yeeshee waxa ay sheegeen inay iskaashi la sameeyeen dowladda soomaaliya si duqayntaasi loo geysto waa duqayntii labayo tobnaad ee maraykanku sanadkan ay ka geystaan gudaha soomaaliya taas oo bartilmaamaedsatay maleeshiyaadka ururka al-shabaab
baarayaal ka socda hay-adda joojinta hubka kiimikada ayaa gaaray dalka suuriya waxaana la qorsheynayaa inay sabtiga ah duuma ka bilaabaan ururinta haraadiga hubka halkaasoo weerarkii ugu dambeeyey ee la rumaysan yahay in kiimika loo adeegsaday uu ka dhacay marka ay baarayaashu soo ururiyaan muunadaha sida ciidda iyo dhiigga dadkii ku waxyeeloobay ayaa waxaa loo dirayaa shaybaarka hay-adda hase yeeshee hay-adda joojinta hubka kiimikada ah go-aanka ma gaari doonto cidda ka dambeysay adeegsiga hubkaasi waxaa keliya oo ay xaqiijin doontaa in hubkaasi la adeegsaday iyo in kale ugu yaraan afartan qof ayaa ku dhintay halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay duuma oo ka tirsan quutada bari oo ku taala duleedka dimishik siiriya ayaa beenisay in weerarkaasi ay u isticmaashay hubkiimika shabakadda warbaahinta n b c ayaa sheegtay in dowladda maraykanku ay ogaatay in weerarkaasi uu ahaa mid kiimiko kadib markii ay baaris ku samaysay kaadida iyo dhiigga dadkii goobta ku sugnaa
maleeshiyada taalibaan ayaa weerar ku qaaday saldhigyo ammaan oo ku yaala galbeedka afghanistan iyaga oo dilay ugu yaraan koob iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka weerarka habeenkii khamiista ah ayaa ka dhacay degaanka waa degmada la yidhaahdo shindan ee gobolka herad kaas oo xuduud la leh dalka iiraan gudoomiyaha degmadaasi shukrullah shaakir ayaa u sheegay v o e da in weerarka fallaagada daalibaanka ay sidoo kale ku dhaawacmeen afar ka mid ah shaqaalaha ammaanka afayeen u hadlay daalibaan oo la yidhaahdo saxiibullah mujaahid ayaa war-saxaafadeed uu u diray warbaahinta ku sheegay in weerarka ka dhacay shindaan ay ku dhinteen in ka badan labaatan askari oo ka tirsan ciidamada amniga afghanistan iyadoo sidoo kalena ay fallaagada halkaasi ka kaxaysteen afar gaari oo hub ah
madaxweynaha dalka ekwador ayaa fallaagada colombiya u qabtay muddo laba iyo toban saacadooda in ay ku caddeeyaan nolosha laba wariye iyo darawalkooda oo bishii hore la afduubtay lenin moreno ayaa sheegay khamiistii inay fallaagada weerar ku qaadi doonaan haddii ay ku guuldaraystaan in ay xaqiijiyaan in saddexda nin ay nool yihiin balse faahfaahin dheeraada kamaanu bixin nooca weerarkaasi militari moreno oo gariiraya ayaa khudbad tiifiga laga sii daayey ku yidhi ma ogolaan doonno in dhagarqabayaashu ay sharcigooda nagu soo rogaan madaxweynaha ayaa ka huleelay shir madaxeed gobolka ah oo beeru uu kaga qaybgelayay kadib markii ay soo baxeen warar aan la hubin oo sheegaya in raggaasi la toogtay weriye khavier ortega sawirqaade powel rivers iyo darawalkooda ah evrain segera oo dhammaantood ka shaqeeya wargeyska el commercio ayaa laga afduubtay suuhdinta ay wadaagaan ekwador iyo colombiya raggan waxaa qafaashay fallaagada colombiya ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano f a r c kooxdan ayaa howlahooda ku maalgeliya lacagta ay uga soo xaroota ka ganacsiga ah maandooriyaha kokayiinka loo yaqaano
galab jimca oo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan maamulka waa maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lacag abaalmarina siiyey nin horey uga soo goostay maleeshiyada ururka al-shabaab bishii janawari ee sanadkan wasiirka amniga ee maamulkaasi xasan maxamed xuseen ayaa waraysi uu v o e da siiyey iyo ku sharaxay sababaha ay maamulku tallaabadan u qaadeen jaamac buulo jaamac ayuu u waramay ciidan mahadsantiin nankaas sida aad sheegtay wali hor baan kutirsanaadan jiray qoladan al-shabaab kabacdi wadahadal dheer oo una la galnay dowladda koonfur galbeed ayaa la galnay yaa wali ka suubiya inuusa wali go-aan meel isku tirsanayo usan ku kutabo soo markaas meelina kula tabi baabuur cabdibile oo nooc oo qoriga dheshiisiga ee saariye wala hadda la fiin wali haayena wal hordaan linka ballan qaadi usoo meelin rooguna kaleelini haddee unuuna ballantiini nuxootinilay muujiyaani waa kala dheeraade maada jarneedba marka maadaama uu gaari cabdibilaa oo dhashiika saaran yahay uu watay ayaa heshiiska uu sidaa u ahaa miyaa mise imaatinkiisa ayaa ka muhiimsanaa gaariga kee culayska aada saarteen ciidan mahadsanta muhiimadda wala haytay arinta lamada dhinaba muhiima ku hayti kooyowshay sarkaalka kooyowshay muhiima hayti haddii wali kale muhiim sii haytay hoboo umaduunla ka dhibaatay ayay dadka soomaaliya dhibaato liinka geysidaayay in isa la kooyo oo usa ka dhiirida in isa la kooyo yaa ayaa muhiimada lamaad hayti walina heliiska haayay baabuurka haayay heliiska heliis baabuurkaas markii isla sheeno abaalmarin la siiyo abaalmarintaas usoo meela roog la kala heliy signa aragaaseen abaalmarintiina geedka la siiyo waaya mudane wasiir waxaad faahfaahin naga siisaa abaalmarintu waxay ahayd iyo waxa hadda aad ka filaysaan isaga ciidan mahadsanta abaalmarinta haddee waaba kii sheegay wali haytay abaalmarin beese e oo deerasi tiridii beese toban shan kun dollare toban shantaas kun oo link oo awalna heliiska haay wali una kaleelini unba ya oofiyaani so oo wala una anka bandhigni dadkana inay una dadka kale meelo jer iyo naftiyo oo dhibaatada ka haysato inayo dhibkasii kukubaafadan iyo lakooyan baabuurta lakagumaada ay umadiyo sheenan insha allahu saasa ku rajayan iyo nahan kaleen waayahay dadka arrintan faaqidayo qaarkood waxa ay leeyihiin ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ee baayo bakool iyo shabeellada hooseba ku sugan waa ay daruufaysan yihiin marka in hal sargaalna shan iyo toban kun la siiyo askarta kale ee maalin walbo safka hore ku jirtayna ay daruufaysan yihiin sidee isu qabanaysaa arrintaas maxaad ka leedahay dhibaatada io daruufta io wala jara sax waayo ciidamada inay dhibjaro wala xaqiiqa waayo wala qaryaama daruufaysayiin laakiin may liinbahanyaa su-aalo wali tabato duruufta ma sheen duruufta wala sheenay niman cadowe al-shabaabe oo dalkun dhibaato ka haayo jiditee hiridi dhibaato badan injeysida ay umaduun yaa sheentay inay ciidamada duruufawaan taasa sheentay marka se duru al-shabaab linku adkaada wal alla wali una suubii korna oo karaankan ee suubiyaan cid alla cidi al-shabaab ku qoyto oo qalab xoog le ku sheentona insha allahu tacaala wali rajeena inaynu ka abaalmarino wal alla wali una helo korna marka lacagtan abaalmarinaha aada bixinaysaan ma ma tahay lacag sharciyaysan oo baarlamaanku idinla ogyahay ama miisaaniyadiinii aada soo gudbiseen ka mid ah mise waa uun sidii wax loo helaad wax u bixinaysaan aad iyo aad dowladda koonfur galbeed sida ad adiiba ogta miisaaniyadiya leta oo leenka talagalay ama dhinaga amniga haatoy ama meelo kale haatoy wali kutirsantaa wali leenku talagalay miisaaniyadii leenka talagalaya kutirsanta haddee cid walba oo oo cadowga ku tirsano awoodi korta inay baabuur ama wal sheentona insha allahu tacaala sidii unalanku an abaalmarini an abaalmarin doona biidnillahi alkariim oo bilaahi er ugu dambayntii maxamed xasan aadan oo sandheere loo yaqaano waxa uu idinku soo biiray oo soo goostay bishii january maxaad hadda filaysaan in uu qabto ama ay shaqadiisu noqon doontaa markii abaalmarinta laga gudbo maxamed awal buu wali ku tirsanaaday jaray umaduun deegaanadu waa kujeedo ee reer koonfur galbeed ee intiisan kabiirna nimanka khawaariijta ee intiisan kabiirna wali ku tirsanaaday jaray dadkun deegaanka sida adala dareerta ummadda soomaaliyeed dhammaantii labaatan iyo shan todoba sano burburaha jari burburkaasna waxyaabo badan a laha mari dadka wali kabiirena jabhado badan a hordhaangan kabiireen nimankan cadowga ee diinta ka qaraamidowna dadka marka hore wali in sheegan inayo diin wadaan dadkii geekasi markii on sheegeen inay diin wadaan kabiiri oo hadda garowsadi inayo nimankun diin wadna oo dhibaato ummada ka hayaan hobyo reed hangnagadaan wali kumid nagadi doonana dadka deegaanka koonfur galbeed hordhaangna kumid hayan waliyohoomukutoobadsheenan haddana iyoo kumid ayin insha allahu tacaala dadshiyay kumid ayi meel alla meel isfado hoy ku qobsado koro biidnillahi alkariim kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan maxamed xuseen waxa uu goor dhoweyd khadka taleefonka ee magaalada baydhabo ugu warramayey jaamac buulla jaamaca washington jooga
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka haaruun macruuf oo soo diyaariyey ayaa inala socodsiinaya
soomaaliya waxay toddobaadkan ka soo baxday khilaaf culus oo siyaasadeed oo curyaamiyey socodkii hay-adaha dawladda kaasi oo markii dambe ku dhammaaday inuu xilka iska casilo guddoomiyihii baarlamaanka maxamed cusmaan jawaari waxaana hadda iyo wixii ka dambeeyey la geli doonaa midaynta dhinacyadii siyaasadda ku qaybsamay haddaba khilaafkani muxuu uga dhigan yahay heerka ay marayso dowladnimada soomaaliya waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qaybgelaya wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil xasan cabdi kaynaan waa khabiir hore ugu soo shaqeeya hay-adda qaramada midoobey ugu qaabilsan sayniska iyo dhaqanka ee yunesko islamarkaana si dhow ayuu ula socday arrimaha dastuurka ee soomaaliya iyo faysal cabdi rooble oo ka faallooda arrimaha geeska afrika hadalkana waxaa ku horraynaya wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo ka jawaabaya inuu khilaafkani dhaawacay dowladnimadii soomaaliya harun waa runta waa su-aal imaanaysa waaye sababtan wax kale ma ahee hadda kolley warta xukuumad iyo dawlad hadday jirto lama dhihin dadka isugu yimid waa malaa'ig waxawaa un dad bini aadana bini aadana ilaahay khilaaf waa ka abuuraa oo mataqaanaa waxwaa dhacaa dad wada shaqeeyana khilaaf waa ka dhacaya khilaafka laakiin sidii loo xalin lahaa ayuu ummadaha kale dhan ay u samaystay nidaam annagana kolleyba nidaam aan leenahay nidaamkii ha ahaado curdan ha ahaado ha yaraado laakiin waxaa ku salaysnaada dastuur weli hadda in laga shaqeeyo usii baahan laakiin waxay ila tahay aniga hadda in adduuweynihi inaan tusnay in soomaalidu ay mataqaana awood u leedahay dhexdooda inay wax ku xalistaan waa gartay anoo kaa dhexgalaya wasiir qaabkii hadda wax loo xaliyey qaabkii hadda wax loo xaliyey doodii socotay way ka fogeyd qaab nidaamsan laba jeer baa laysaga hor iman gaadhay baarlamaanka markii ugu dambeysana taladu waxay isugu aruurtay ha la kala roonaado marka nidaam way ka dheereed sooma haddii si loo fiiriyo nidaam waa ka dheereed waa loo fasiri karaa laakiin ani waxaan aaminsanahay in nidaam la raacaan aaminsanahay sababto maanta aan joogno labada kun iyo sideed iyo toban iyo meeshii aan joognay beri hore isku hallo horta ma aha oo beri waxaan joognay markii la isqabsado kambala la aadi jira ama nairobi ama jabuuti laakiin waa markii afaraada umalaynaya markii lasoo fiiriyo intii ra-iisul wasaare lasoo waxeeyey ama intii motion la keenay oo jiray oo waddan gudihiisa lagu xaliyey mararka qaarkood waxay u ekaanaysaa in tembratureka ama xamaasada meel xun la gaarsiiyey laakiin ugu dambeyntii un waxbun baa lagu xaliyay waayo faysal cabdi rooble madaxda soomaalida su-aashadan waan ku weydiin doonaa in soomaalidu diyaar u tahay dowladnimada laakiin markii khilaaf yimaado si ay qaab ay ku dhammaato siday dooni ha ahaatee madaxda soomaalidu sida hadda aad maqleen wasiirka waxay dhahaan eega halkan ka nimid jabuuti baan tegi jirnay markaan isqabnay adisa baan tegi jirnay marka ma in mar walba dib la eegaa mise waa in la eego dadka naga horeeya iyo waxa naga horeeya waxa la hanan karo horta haaruuno runtii erey bixinta intii dagaalkii sokeeye dhacay kasakow af soomaaliya kusoo biiray waxa weeye geedi socod waa runtii xushmata aad uu kaga dawaajiyey markuu leeyahay meeshanu ka nimid hala eego waa faker qani ah oo aada iyo aad dynamic ah waxaa dynamic la yidhaha socdaal ku jira laakiin aan meel taagnayn aniga way ila haboon tahay in had iyo jeer meesha marka ay khilaaf dhacaan ama arrini timaado in lala eego laguna wajaho meesha aynu ka nimid aynu naallay iyo meelaha aynu u soconno waxaan taa ku darayaa inaan idhaahdo waxaynu ka imanaynaa kana soo guuraynaa wakti siyaasadda soomaaliyeed ku dhisnayd waxaa la yidhaahdo halgan loolan ah oo iska soo horjeeda oo ishardiyaya waxaynu u soconnaa ama transition aynu u samaynaynaa heer wada jir wada noolaad wada shaqayn ah marka labadaa kala guur aynu u soconno waxyaabahan aad hadda kaga dhawaajisay baa kollaba ka dhex dhici doona iman doonana waa fakar meesha jira xasan cabdi kayna soomaalidu diyaar ma u tahay dowladnimo waa mahadsantahay haruun runtii waa su-aal meesha ku jirta laakiin soomaalidu ummadaha kale unbay lamid tahay dhaqan ahaan iyo hidde ahaanna waa ummad waayo aragnimo fara badan soo martay yacni waxa diyaarka loo yahay unbay ku xiran tahay yacni nidaamka hadda jira waa nidaam aynu ognahay mid laga dhaxlay dowladihii gumaysiga ahaa oo meelo fara badan oo adduunka ka jira weli nidaam aan kobacsanayn ah laakiin xaaladda runtii dhabta ee isweydiinta u baahan waxaa weeye waa xaaladda dhabta ahee hadda waddanka ka jirta maxaa lagu xallin karaa dastuurku sida wasiirka uu sheegay dastuurkaas ma lagu xallin karaa xaqaa'iqda dhabta ahee waddanka ka jira maanta sidee baa loogu xallin karaa wey runtii su-aasha taagan wixii lasoo maray waa goonideeda laakiin arrinta maanta hadda taagan laakiin sidaynu ognahay dastuurk way sheegaan marka layiskhilaafo dastuurkuu hebel ku xadgudbay ama dhinacaasi dastuurkay ku xadgudbeen ama xeer hoosaadkay ku xadgudbeen laakiin arrintu haddana waxaa intaasoo dhan ka qaalib noqda muranka siyaasadeed iyo rabitaanka siyaasadeed sooma
way imanaysaa waayo dastuurku wuu qoran yahay wuxuu sheegayaa waxyaabo muhiim ahoo lagu kala baxo tan ugu muhiimsan runtii haddaad eeg tusaale ahaan qaybta u horeysa cutubka koowaad ee dastuurka waxaa ku qoran sagaal qodob waa qodobada aasaasiga ee dastuurka waa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa dowladda iyo diinta waa mabaadi'da asaasiga saraynta dastuurka afka rasmiga ah calanka iyo astaanta dhulka jamhuuriyadda shacabka iyo jinsiyadda magaalo madaxda sagaalkaa qodobba muran baa ka taagan wixii lagu kala bixi lahaa na meeshii runtii dhibaatooyin fara badan baa ka jira midda keliya la samayn karo waxaa weeye madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirada jira talo way soo jeedin karaan way odayeyn karaan laakiin markii la gaaro heer dastuurka la dhigtay lagu kala baxo midda ugu muhiimsan oo meesha ka maqan asaasigana waxaa weeye maxkamaddii dastuuriga oo constitutionka uu sheegayo inay tahay arrimo dastuuri a markuu yimaado in lagu kala baxo hay-addaa inay jirto hay-addii ma samaysna waxa loo samayn laayaana runtii lama garanayo dastuurkii haddaa dawladdu runtii dawladda hadda jirta oo runtii meelo waddo dheer soo martay oo runtii waa gartay waa u tegi doonaa dastuurka waan si faahfaahin doonaa wasiir haddaa adiku weydiiya maxaa loo dhisi laayahay maxkamadii dastuuriga ahayd maxaa hortaagan horta runtii kenaan iyo iyo iyo iyo faysal labadaba ku raacsanahay horta waxa waaye meesha aan taagannahay horta in la fiiriyo wixii taarikhda aan soo marnay yani taarikhdeedna waa iska mataqaanaa taariikh oo static oo meel taagan ma aha isbedelo badan aa soo dhaceen waxa aan soo marnayna weli waa ku dhex jirnaa oo dagaaladii iyo wixii nagama dhammaanin marka sida aan nahay inaan wax u samaysana loo baahan yahay ilaa hadda la soo gaaray dastuuraa soo samaysana siduu keenaan u sheegay dastuurkaas dastuur fiican waayo oo laga bilaabi karo lagu daba shaqayn karaayo
laakiin dee wasiir ma shaqaynaya dastuurkii dastuurkii khilaafkii awoodeed iyo siyaasadeed ma xalinayo waa kusoo wadaa hase yeeshee waxa waaye hay-ado badan iyo institutiono badan oo dastuurka uu amray in la sameeyo oo la rabay in la sameeyo labada kun iyo saddex iyo toban ayaan la sameyn oo ugu weyn yahay maxkamadda dastuurka maanta haddaan qabilan maxkamadda dastuurka maxkamadda dastuurka waa waa waa arbitrary ama waqooyiga sida yidhahdo waxaa la yidhahdaa umalayna seeriwalihi la yidhahdaa waxaa waaye oo filmiga inta qabsada dhahayo goolkan waa dhashay ama ma dhalalin marka maxaa hortaagan inay dhisanto maxkamadii dastuuriga ahayd aanku aan ku dhameeyo aan ku dhameeyo hadduu arbitra yidhahdo goolka waa dhashay waa lagu kala baxaa cayaaraha ama ama ha noqoto na fifa ha noqoto ama kuwa region ha noqdaan marka lama soo sameynin yacni awal i think waxaan qabaa inay siyaasadeysneed laakiin hadda annaga waxaan nahay aad baan aan aan ugu tala jirnaa sharciga waa lasoo sameeyey marna waa la dhamaystirayaa xubnihii waa la magacaabayaa wax kaleba kalama shaqeynayo sanadkan wax kale lagama shaqeynayo waxaa laga shaqeynaya hay-adahaas dastuurka uu tilmaamay sida loo dhisi lahaa ay ka mid tahay guddiga la dagaalanka musuq maasuqa guddiga xuquuqda insaanka sicisugiisa in la marsiiyo golaha keliya iyo maxkamadda dastuuriga waxyaalahaas o dhan oo lagu magacaabo hay-adaha dadka xukuumadda ku daara karbuurada ku daara ama dowlad wanaagga ku daara waxaan qabaa waxaan hadda ka shaqaynayna waay waa lala soo daahay laakiin anaga hadda waxaan nahay committedan kuna inaan dhamaystirnaa waay faysal adiga aan ku imaado hadda ka hor beri dhexdaas ahayd xamar baa tegtay waxaa lagugu yeeray waxaa ka mid ahayd dooda ku saabsan dastuurka marka muranka siyaasadeed marba qof baa laysugu tegaa qofkii qof kale ka aragti duwan waxaan soo aragnay ra-iisul wasaarayaal laysugu tegay waxaan soo aragnay madaxweyneyaal laysugu tegay hadda markii ugu dambeysay waxay taagneed guddoomiyaha baarlamaanka marka dadku maxaysan u wada shaqayn karin iyagoo kala aragti duwan waxaanay u wada shaqayn karin horta anigu isku daalin maayo hadda constitutionkeenu in uu fiican yahay iyo siduu u hirgeli lahaa because even kan maraykankaoo dhowr boqol oo sano jira weli meela qaarkood dood baa ka waa living document waa documenti nool waxay ka dhigan tahay maalin kasta waa laysku qabsanayaa maalin kasta waxbaa lagu darayaa maalin kasta waxbaa laga dhimaya haddii aan usoo noqdo runtii wax arrintan laysku qabsaday ee kolaba dooda maanta salkeedu yahay oo ah guddoomiyihii hore oo iscasilay maalinka horow waxa weeye dhaqanada laga dhaxlay nidaamkii hore aynu ka guurayno waa sida meeriska oo kale haddii qof aa isfurtaan furitaankaasi maalin keliya ta nadiif ma noqdo waxyaabo badan oo isdaba jiitamaya ama practices ama ficilo la bartay oo nidaamyadii hore ka yimid ayaa had iyo jeer kula soconaya muddona way qaadanaysaa inaad waxaa ka gacmo mayrato in ishardigan oo kale uu dhacaana anigu horta wax weyn uma arko waa yar qanjiiro iyo xagxagasho laakiin waxa weeye sideedaba ishardigu waxay wax weyn ku noqonaysaa tusaalaha waxay wax weyn aan kaa dhex galay waxay wax weyn ku noqonaysaa tusaale ahaan dhowaan way hadleen madaxda ugu sarreysa dowladda kuwa maamul goboleedyada waxay ku heshiiyeen dhammaadka sanadkan in la dhammaystiro marka guddiyadii baarlamaanka iyo kii madaxa bannaanaa ee dastuurka sameynayey howlahoodii waxaa ka hor istaagaya khilaafkii baarlamaanka oo kale hadda saddexdii usbuuc ee lasoo dhaafay waxaa lagu mashquulsanaa arinta guddoonka baarlamaanka iyo sidii laga yeeli lahaa marka dibu dhacso u keeni mayso wixii bartilmaameedyadii la dhigay oo dhan lagama soo baxaya sooma runtii waa runtaa marka la isqabsadaba waxaa dib u dhacaya ajendihii gaar ahaan madaxweynuhu watay because dalkan marka habeenkii aynu kala wada tagno wadax waxa madaxweyne ka ah madaxweynaha la doortay iyo prime ministerkiisa inta kale oo dhani waa hawl ufudaydayaal iyo kalkaaliyayaal waxaan doonaya oo keliyata inaan kusoo noqdo in jawaarika tegitaankii uu iska casilay shaqada normal bay noqon kartaa marka la isqabsado political sciensigu ama casharka la yidhaahdo cilmi scienska ee bulshadu afar arrimood ayuu muujiyaa persuasion ama in qofka la qanciyo in la xoog xoog lagaga saaro in la riixo ta ugu fiican ee la tilmaamaya waxa weeye in la qanciyo qofka uu qofku ka taga meesha haddii ay dhibaataba jirto marka runtii anigu waxaan ka baqanayay in xoog iyo xumaani dhacdo laakiin haddii marba guddoomiyihii hore isagoo og in uu waxyaabo badan diidanaa dhinaca kalena waxyaabo badan ay saluugsanaayeen in meeshii aanay qarax ka dhicin waxaad garanaysaa tuuliska political sciensigu uu tilmaamo oo ah af soomaaliya waa ku sheegi doonaaye persuasion ama isqancin manipulation oo heerka labaad ah oo ama lacag iyo wax la siiyo sidii tii hore iyo xoog in lagaga saaro in maanta la isticmaalay persuationkii ama tii qancintii marka waxa macne waxaan kutusayaa malmihii hore dadka waxaynu ku saari jirnay dhowr milyan afar milyan saddex milyan maanta in jawaari uu yidhaahdo anaa iska isku casilay isagii madaxweynuhu intay qol isku xidheen waxaan u malaynayaa in aynu heerkaas saddexaad aynu marayno oo ah kii ugu dambeeyey kuwa dambena ay ka fiicnaan doonaan oo ah haddii qof impeachment lagu samaynayo ama la rabo in shaqada laga qaado prime ministerka ha noqdo ha noqdo guddoomiye kale in inta aan impeachmentiga la keenin fail lasoo diyaariyo failkaasoo sheegaya waxaynu uga qaadayno xilka marka waxaan ku tilmaamay anuu sheekadayda geedi socodkan gudalooluu leeyahay laakiin on the right track in ay soomaaliya ku socoto ayaanan u aaminsanahay waa garta ilaa iyo haatan waxaan xasan baadan siinaya waxaan laga jawaabin su-aashaydii ahayd dad kala aragti duwan ma ka shaqayn karaan soomaaliya wadankan hadda aan joogno maraykanka oo kale wadamo badan oo dunida dadku iyagoo kala aragti duwan laba xisbi kale ah ideolojiyadooda aada u kala duwan tahay ayaa haddana dowladdii iyo nidaamka iyo haykalkii guud ee dowladnimada nin walba dhinaciisa kaga jira xasan maxay kula tahay
fikrad ahaan waa mid jirta weye sida constitution ku qorana way jiraan arrinta meesha taal waxaa weeye yani xaqaa'iq fara badan baan la ogeyn hadda waxaynu sheegaynaa sidii loo xaliyey oo ah in odaygu uu iscasilay laakiin ilaahi hadda meel walba waynu arkayna cid walba waynu maqlaynay ilaa iyo hadda sababta keentay khilaafkan yimid oo dhab a runtii lama oga waxyaabaha mashaakilka jira waxaa ka mid ah runtii xogo fara badan oo muhim oo aasaasi ah ayaa ayaanay dadkii loo soo bandhigaynin ama aan la arkaynin oon laga markhaati kici karaynin tan tan kale ee asaasiga ee ku jirtana waxaa weeye runtii suuragal ma aha in dowladda soomaaliya lala meer dhigo iyo waddanka soomaaliya hadda dowladaha kale hadda jira dowladda sida loo yaqaano maanta waxaan yani national stateka la yidhaha loo yaqaano waxaa jira tiirar aasaasi ah tiirarka asaasiga waxaa weeye dalka la sheeganaya ama xuduudihiisa madax banaanida iyo qarannimada maaliyadda iyo resourceska karaamada shacabka in dowladda ay daafici karayso mushkiladda dalka maanta ka jirta waxaa weeye dowladda federaalka ee jirta of course sidii hore toban sano oo hadda ka hor way dhaantaa laakiin xaqiiqda dhabta ah waxaa weeye si kasta oo uu madaxweynuhu fikrad wanaagsan u haysto u keenayo oo ajendo wanaagsan u haysta oo qorshe u leeyahay si kasta oo ra-iisul wasaaruhu dadaal ula yimaado si kasta oo baarlamaanka dadaal ula yimaado xaqaa'iqda dalka ka jirta waxaa weeye awoodiina ma awood ay ku fuliyaan waxa ay doonayaan ma laha marka runtii waxaa fiican haddii constitutionka waxa ku qoran awooddii iyo agabyadii lagu hirgelin lahaa iyo aanay isqabanaynin xaqaa'iqda dalka ka jirta waa in dib intii la isugu noqdo la yidhaahaa war constitutionkii garanay ma jiraa hab kale iyo fikir kale oo aanu la iman karno oo aanu ku xallin karno arrimaha waddanka ka jira waayo waxbaan kaa weydiin doonaa fikirkaas waxaan u tegayaa wasiirka wasiir dowladdu qodob hore on ku laabanaya xasan uu sheegay maxay marna dowladdu intay soo fadhiisatay ma sharaxin dhibaatadii siyaasadeed ee dhowaan jirtay waxay ahayd waxay ku salaysantahay marna ma idinaan sharaxin sababtu maxay ahayd horta runtii labadan saaxiib oo igula jirtana waan waan ku raacsanahay oo oo horta mashaakilkan hayso wuxuu yahay waxa waaye waktiga aan taagan lahay iyo waxaan soo marnay horta in laisku miisaamaa fiican hadda dooda waxay ahayd dad badan ka hadlaayeen madaxweynaha muxuu saan u sameyn waaye ama anigu intaan la soconay saddex wiiga arrintan socotay saddex saddex usbuuc saddexdaa usbuuc waxa runtii is haysay waxaa ahayn laba koox oo baarlamaanka ku dhex jirto haddii la rabo waa la fasiri karaa waxaa la fasiri karaa madaxweynaha iyo prime ministerka isla socdaa meel ah laakiin runta haddii la rabo prime ministerkana anigaaba la shaqeyn waxaan wasiirkiisaan ahay madaxweynahana waa ogeedan gaashaan ninkuba jira intuu ku badneed qofkii dhahaya halana soo dhex galo wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka u ahaa halana soo dhex galo ha laga odayeeyo hadda markii laga odayeeyey in hadda laga dhigo in in laga dhigana horta ma fiicna madaxweynaha waa ka odayeeyey waa laakiin su-aashu waxayd su-aashu waxayd wasiir waa ka odayeysay wa waa gartay in laga odeeyey waa iyo iyo say ku dhamaato waan dareemay laakiin dowladdu maxay shacabka ugu sharixi weyday wixii jiray
harun hadda kabacdi see wax loo saxaa inay noqotaan aaminsanahay fikradda mana aha khilaafka ugu horreeyay marar badan aan soo marin khilaafaad laba prime minister lagu saaray dhowr motion baa la keena lagu xaliyay laakiin hadda inaan ka hadalna waa see lagu saxaa si lagu siciraan waxaan qabaa dastuurkan curdanka inaan hagaajino waana kudhex jirnaa hadda maxkamada dastuurka in la dhiso mechanism kale sida hadda keenaan uu sheegayna inaan heli karna xataa waa fiicanta iyadoo la heli karo maxkamad dastuuri ah yani anaga hadda aqal saraan qabnaa yani waxyaalo badan laisu geyn karaa jiraan oo oo keeni karaan xal keeni karaan lakiin inaan dib isugu noqonnaa hadda kolleyba ilaa saadkan dhammaadkiisa waxaan rabnaa inaan dhamaystirno eegista dastuurka waayo faysal waan ku siinayaa laakiin waxaan rabaa dadweynaha inaan xasuusiyo dhegeystayaashana dhegeysanaya barnaamijkaad dhegeysanaysaan waa faaqidaada toddobaadka waxaa marti igu ah oo khadka muqdisho uga jira wasiirka dastuurka cabdiraxmaan xoosh jibriil khadka los angelesna waxaa ku jira faysal cabdi rooble oo ah khabiir ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo geeska africa gobolka michiganna waxaa uga jira xasan cabdi kaynaan oo isna khabiir hore ula soo shaqeeyey hay-adda unesco haatanna si gaara ula socda arrimaha soomaaliya marka aan kusoo laabano dooda faysal maya waxaan rabay un inaan tix raaco runtii waxa arrintii guddoomiyihii hore hadda iscasilay iyo mooshinka iyo sideedaba mooshin laga keeno sidaynu horey u sheegnay ama ibin madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud mar laga keenay waxay noqotay ficilada hadda uun baarlamaanku uu layliska u yahay oo wixii ay nacaan qaarkood ama ay diidaan ay u malaynayaan inay mooshinka ka keenayaan waxaan hadda dhacay waa practiceska hore ama waxaa hore ka dhici jiray dowladihii hore ee kala guurkaa la socdo wixii laga soo xigtay aan lagana goosan oo weli la socdo weeye laakiin anigu runtii ma saluugsani in constitution qabyo a dalkan yaallo because waxa weeye dal kala tegay uu keenaan hadda kaga dhawaajinayay ee lahayd xadkeed of course waa arrinaynu ognahay in dowladdu aanay awood u lahayn in ibin madaxtooyada ay ilaashan karto oo hadda uunba laga saaray askartii ilaalinaysay oo ajinabiga ahayd waxa weeye laba halgan baa lagu jiraa markaas soomaaliya midi waxa weeye in la dhiso dowlad sharciyaad leh midda kalena waxa weeye dowladda soomaaliyeed inay la soo noqoto sovereigntigeedii ka lumay weli sovereignty buuxa soomaaliya ma haysato shan iyo labaatan kun oo ajnabiya ayaa ilaaliya ilaa madaxtooyada la ilaaliyaa baarlamaanka la ilaaliyaa wataad arkiisa maalinteedu jawaari waa sirteennii ugu sarreysay waa ninka saddexaad ee awoodda dalka mise labaad in nin ajnabiya hor fadhiya mar marka dhowr geedi socod baynu ku jirnaa oo midda ugu weyne ay tahay in soomaaliya ay la soo noqoto madax banaanadeedii taasna giddigeen baa ka wada canaanan innagaa duminay xilkeeda iyo sidii loo soo celin lahaana giddigeed bayna saaran tahay waa gartay su-aasha xasan soo jeediya xasan adna waa ku iman doonaa waxay ahayd ma la difaaci karaa madax banaanida iyo midnimada wadanka dowladdani ma difaaci kartaa wasiir haddaan adi ku siiyo su-aashaas jawaabteeda madax banaanida waxaa horta nasiibdarro ah dadkana inay ogaadaana loo baahan yahay khilaafkan keliya haddii la fiiriyo waa wax gooniya laakiin in la fiiriyo waa hadda sanadan ay joogtaa xukuumad hadda jirto uu hogaaminayo prime minister xasan kheyre madaxweynena ka yahayo farmaajo haddaa fiiriso waxyaalaha ugu badan oo laga shaqeynaya hadda waxay ahayd sidii loo soo celinaya madax banaanida ko sidii loo dhisi lahaa amniga qaranka waadii la sameeyey madasha amniga qaranka oo lagu talagalay maamul goboleedada jiraan iyo ciidamada joogaan sidii laisugu dhafi lahaa ciid isku dhafsan oo kala wareega amison wakti xadidan waa ko madax banaanaday u tahay labo waxa laga shaqeynaya lagu soo guulaysto waxa waa sidii deyntana loo ka cabsin lahaa waxaan ku jirnaa program la yidhaahdo staff monitoring program wasaaradda maaliyadda ay wado oo i m f iyo world bankiga ay bankiga adduunka ay nagu wadaan oo la fiirinayo saan u maamulno dakhliga wadanka iyo na ururinta iyo iyo iyo sidii loo isticmaalo lacagtaba iyadana waxaana la siiyey class oo maraan dheerayn waxay bilaabanayso programkaa bilaabanaya oo lagu cabsin lahaa labadaas waxay ka mid yihiin soo celinta madax banaanida wadanka waxaasoo socdo ayaa haddana ayaa haddana mataqaanaa mawjadahan siyaasadeed oo maalin walba imaana imanaya mawjadahaas waa waa lala xisaabtamaya laakiin musawirka weyn hala fiiriyo oo ah meesha loo socdo intaas oo su-aasha ay weydinaysay hadda kamid tahay harun oo ah see ama ama ama ama uu keena keenaan iyo faysal oo ah see loo soo celinaya madax banaanidii madax banaanidi waxay leedahay haykalla gooniyo ama meelo loo maray leedahay waaya xasan ma ku qaanacda sharaxaada uu wasiirku bixi wallahi wasiirku waa arrinta uu sheegay way jirtaa dowladdan iyo dowladihii ka horreeyeyba qolo walba waxbay soo kordhisay runtiina dowladdan marka ay bilaabatay waa dhab mid la iska indhatiri kalana maaha inay dardar cusub la timi laakiin waxyaabaha aasaasiga ahee jira dhabta waxaa weeye ilaahay hadda waxaynu ku mashquulsannahay xamar iyo iyo waxyaabaha ka jira waa laga maarmaan in arrintan la eego jawaari arrinta baarlamaanka hadda ay jirtay sidau faysal sheegay jawaari actually waa ninka labaad ee madaxweynaha dumaasha ka baxo madaxweynaha qabanaya waa awood muhim a weeye ilaa iyo haddana runtii sababta keentay waxaan ma naqaano marka waa laga maarmaan in dowladdu gaar ahaan hay-adda fulinta ay khilaafaadka heerkaa gaarsiisan ee saameyn weyn ku yeelan kara yacni midnimada iyo qarannimada soomaaliya iyo awood qaybsiga ay runtii dadka u sharaxdo si shakiga uga baxo tan labaad waxaa weeye haddii la doonayo in constitution keliya wax lagu xaliyo maanta constitutionkii ma xalin karo runtii waa lagama maarmaan in meesha lasoo geliyo fikrado kale iyo hal abuur kale oo sahli kara hadhow in khilaafaadkana la yareeyo marka u dambeysana ujeedada u weyneed la gaaro maxaa ka mid a
sidaa anigu waxaan aaminsanahay haddii lagu soo koobo dastuurka maanta yaala qabyada ah ma xallin karo mashaakilka ka jira waxaan aaminsanahay in dib intii la isugu laabto ama la fiiriyo sidii constitution wax loogu bedeli lahaa ama wax loogu kordhin lahaa ama xal kale oo siyaasadeed oo frameworka cusub oo kalsooni siin kara xoogagan isku haysta dalka arrinta somaliland anigu waxaan aaminsanahay in ay dowladihii soomaalida ahaa iyo iyo iyo iyo madaxda somaliland labadaba inay sahladeen arrintan waxay soo taagnayd muddo fara badan runtiina anigu waxaan qabaa in la sahladay waxa la sahladana way ku sahladaan nidaamka federaaliga dhibaato weyn baa ka taagan nidaamka federaaliga waad maqlayseen maalin dhaweyd in markii la isqabqabsaday ay golaha ay samaysteen dowladaha federaalka ah ay yidhaaheen dowladdu dalka waxay xukuntaa toban boqolkiiba toban inta kalena sagaashan boqol waa xaqaa'iq jirta wey xaqaa'iq la iska indhatiri kara ma aha marka in la helo yacni ama isbeddel dastuuri ah oo inta lagaga baxayo xaaladahan cakiran ee dalka hadda uu ku jiro kalsooni siin kara xoogaga isku haysta ee dalka oo ah in awoodda la qaybiyo awoodda siyaabo fara badan baa loo qaybin karaa waa laga yaabaa berri iyo saa dambe inaana imanin laakiin fikirka in lagu daro in inta dalku xaalkan sida uu yahay hal madaxweyne oo awoodda oo dhan u yeesha hadda waxaan ku arkaya dastuurka madaxweynaha ayaa magacaabaya hay-adda maxkamadda maxkamadda dastuuriga ah anigu waxaan qabaa mathalanba in taa dib loo eego oo baarlamaanka labada aqal ee baarlamaanka ay ay noqdaan cidda toos u magacaabaysa waxyaabaha kale ee iyadana la samayn karo waxaa ka mid a in runtii haddii taa institutionada inaan hal meel la geynin hadda oo kale dhibaatadii jirta waxaa weeye baarlamaankii iyo iyo madaxtooyadii iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo dawladdan kale ee xamar ka dhisan ee international community-ga la yidhaha waxaa laga yaabaa afar kilometer inay isu wada jiraan markii dalka uu ku jiro xaalad isqabqabsiga ah waxaa fiican in hay-adaha aasaasiga ahee dastuuriga iyo awoodaha waxoogaa la kala durkiyo si ay isu kala nafisaan oo midna midda kale aanay u caburin maalin dhaweyd waxaa la sheegaya in guddoomiyuhu ciidan la yimid afartii taliya ciidanna ay dalka yimaadeen waxa la yaab kale waxaa waaye waxaa ku jiray taliyihii taliyihii ciidanka asluubta runtii la yaab bay lahayd waxa taliyaha ciidanka asluubta meeshu uu u yimid iyo wuxuu ka qabanayay waxyaabaha la yaab kale dadka fajaca ku ridaya wey waayo xasan waayo xasan waad mahadsan tahay faysal cabdi rooble maxay kula tahay qodobkan uu soo jeediyey xasan ee ah in wax laga bedelo maadaama dastuurka uusan shaqaynayn in nidaamyo kale la fiiriyo actually dastuurku waa qaybiyey awoodda in dawladdu meel keliyata ay ku dunto haddii wax ka dhacaanba muqdisho in meeshaasi ay noqoto meeshii keliyata ee dawladdii ku dumaysay sidii nagu dhacday berigii hore aanay dhicin because hadda wax kasta oo federaal ah xamar buu ka jiraa talada aad baanu la wadaagsanahay kaynaan oo ah in wasaaradaha qaarkood la raro oo meelo qaarkood la geeyo oo ama ay qeyb weyn ku haystaan si ay ula xaajoodaan connectionna ula yeeshaan dadweynaha soomaaliyeed meeshay ku nool yihiin i think arrinta somaliland completely waa ku raacsanahay dawladihii hore oo dhan iyo tan hadda joogta waa laga gaabiyey inkastoo tan hadda joogta sanadkan dabayaaqadiisa ay steps cadcad ka qaaday ama ha noqoto arrinta berbera oo wasiirka arrimaha dibaddu qaraar ka soo saaray dhowr gooboodna uu tegay si uga caddeeyo positionka dawladda iyo ummadda soomaaliyeed ay ka leeyihiin in dalku aanu kala go-in inkastoo somaliland ay ay leedahay waa kala go-nay arrimaha laga gaabiye weeye because hadda muddo beri dhow soddon sano bay maraysaa inta somaliland ay leedahay dal gaaraanu nahay marka challengiga dawladda dhexehaysa waxa weeye dee dagaal laguma qaadi karo oo soomaaliya dagaal u diyaar maaha mana fiicna dal degan ama qeyb degan oo somaliland oo kalaa in la qashqashaadaa hadda awoodeedna ma hayso dawladda federaalku danna uguma jirto laakiin waa in conversation iyo wada sheeko laga yeeshaa because muddooyin dhan baa laga aamusnaa arrimahan dalkuna waa sii kala fogaanaya waa gartay qodob aan rabay inaan ka hadla waxay ahayd awoodda dadka shacabka inkastoo doorasho toosa aysan ka dhicin soomaaliya oo aysan dooranin madaxdooda ma aysan dooranin hadday yihiin madaxda dowladda hadday yihiin xildhibaanada inkastoo haddana hogaamiyayaasha waddanka iyo mas-uuliyiinta iyo xildhibaanaduba ay mar kasta dhahaan markii khilaafkii aan aragnay dhowaan oo kale uu yimaado danta shacabka ayaa sidan kuma jirto ama saanay ku jirtaa marka haddana ma muuqato wasiir sidaaad waraysi dhowaan iigu sheegtay waxaad tiri dastuurka soo socda afti dadweyne looma qaadi doono haddii marka dastuurkan afti loo qaadi doonin sida muuqata dadweynuhuna toosuma soo dooran doonaan xildhibaanada dambe ee baarlamaanka kan xiga marka wakaaladii rasmiga ahayd ee dadka shacabkaa say ku fulaysaa say ku suurtagelaysaa ama ku hirgelaysaa rabitaankii dadku suu ku hirgelaya heron hadda wa hadda waxaa socdo oo xawligeeda la gelayaa mar dhow digu eegistii mataqaana dastuurka iyo sidii loo dhamaystiri lahaa loona qurxin lahaa dastuurka hadda aan haysano waa mid qalfoofa aan soo sameynay wuu noo soo shaqeeyey hadda waa waxaan kusoo gudubinayay dhowr madaxweyne dhowr prime minister dhowr mooshino dhowr cabinet ama wasiiro laba goor oo mataqaana xildhibaano lagu soo doortay waa noo shaqeeyey ilaa hadda laakin waxuu u baahan yahay siduu hadda faysal lahaana waa waa geed koraya waa oo in in la qurxiyo u baahan marka dhowr waxaan rabaa marka inaan soo qaato horta ko waxa waaye madax banaanida waddankan ama sovereign ma yahay waddan sovereign ama madax banaan ma noqon karaa hadduusan dhaqaalo haysanin dhibaatooyinka ugu weyn la haysto waddankan waxa waaye dhaqaalo waaye ma yani yani ma aruurin karno mataqaanaa canshuur fara badan oo waddanka dhan laga aruuriyo waa ujeedaa waxyaalaha jira oo mataqaana xagga amniga ah lacagihii adduunka laga qaadan jirana carqadan laga haysato tan ugu horeysa da ka shaqeynan waxaa horta ko lacagahaas adduunka laga qaadan jira saan u access garaynahayn ama aan u heli lahayn oo ah deymaha in laka cabsiyo maxaa yeele mashaakilada ugu weyn lahayso waxaa dhaqaala waa ha noqoto dagaalka ha noqdo ciyaal dhalinyaraha oo shaqa la-aana ha noqoto goboladii dhaqaal la-aana hayso wax laisugu hagaa ma jiraan xataa somaliland issue xataa waxa waaye waa dhaqaala waa waa wan midda kale waxyaalaha hadda aan ka shaqaynayn waxaa kamid a in federationka la dhisaa dadku waxay leeyihiin hadda xasanna waa lahaa oo wuxuu yiri kaynan wuxuu yiri carqaladaan naga haysato federation inaan sameyno oo wadankan la baahiyo awoodiisi iyo iyo iyo resourceskiisi danaa noo keentay because wadankan wadan sida tusbax u kala tegay waa tusbax hadduu daatana waa loo fororsadaa tartiib tartiibaa loo soo guraa taasay kamid ah somaliland tan ugu fogo waayo oo u baahan in si fiican loogu fororsado somaliland run waayo siduu hadda faysal u lahaa nabad waxay haystaan oo dhowr iyo labaatan sana ah dad walaalaheena meesha degan kala fikradaa leeyahay waxyaala badanaa dadka kasoo dhexdhacay see loo wada hadlaa federationkan waxaa aaminsanahay inuu u dhaafi karo dariishad ay somaliland kusoo geli karto wada hadallo waayo wasiir waxaan rabaa inaynaa xooga saaran somalilan sababtoa somalilan dooda kuma saabsanayn halkana kuma jiraan khadka marka isma difaaci karaan aynu u leexano dhinaca dastuurka haye oo ahayd midda ahayd wakaalada iyo matalaada Sax.
wakaalada iyo matalaada runtaa waaye yani waxaa iska soo daba noqnoqonaya waxa waaye eh, dhowr boqol oo xildhibaano oo inta soo doortaan eh, in yaroo qof ah yimaadaan madaxweyne soo doortaan Eh, dadkiina waxay leeyihiin war yaa dadkan soo doortay marka hadda sheekada socota ama ama ama ama sheeke qarameedka socota hadda waxa waaye sidii loo geyn lahaa doorashadii eh, degaanka ama district ama xildhibaan ha noqdo xataa madaxweynaha xataa ha noqdo labada kun iyo labaatanka sidii loo gaari lahaa election oo hal qof iyo hal cod ah taasna waxaan rajaynaynaa inay noqotaa yani sheeke qarameed oo meel weyn gaarto maxaa yeelay madaxweyne iyo xildhibaan uu shicibka soo doortay uu kasoo doortay balcad iyo diinsoor iyo goldogob iyo mataqaanaa gaalkacyo iyo iyo iyo mataqaanaa beledweyne waa ka fiican tahay madaxweyne iyo iyo xildhibaan way soo doorteen eh, konton qofood ama ama ama ama laba boqol oo qofood Way, taasna waa way.
wax hadda socdo waaye Kasoo karaa halka.
oo aan ka shaqayno waayo waynu soo gabagabaynaa faysal maya mid baan jeclahay inaan ku darso i think waxna waa process oo waa geedi socodyada hadda maanta oo dhan aynu sharaxaynay midna waxa weeye visionka m- madaxdu ay leeyihiin iyo ku dhiiranaanta madaxdu ay leeyihiin anigu markii mar eh, arrintanna waa diirkan ka siibaya markii uu sheekh eh, shariif uu madax eh, prime minister ka dhigay maxamed cabdilaahi farmaajo doorkii hore waxaan arrintaasi way dhiiranayd because laba xaafadood ay ku noqnoqon jirtay taariikhda soomaalida madaxweynaha iyo iyo prime ministerka buu ka yar baxay oo waa yar fogaaday macnihii marmar inaad steep qaaddo waa je- waa waa waa waa waa fiican tahay i think dowladda maxamed cabdilaahi farmaajo iyo xasan khayre waxa fiicnaan lahayd laguna dhiiri gelin lahaa waxna yar eh, nadiifin lahaa waxna dhibaato badanna aanay ka soo gaadheen oo la rabo inuu qofku calool adayg yeesho mada- isteebada qaarkood markuu qaadayo waxaa ka mid a double dipping ama laba ga- laba gacmoodigan wasiirada ay ku jiraan golaha fulinta iyo golaha xeerdejinta anigu madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo iyo prime ministerkiisa haddii reshafal dhaco waxaan aad iyo aada ugula talin lahaa si ay u helaan kalsoonida ummadda soomaaliyeed in ay isku dayaan in ay yareeyaan ama kaba baxaanba kaba gudbaan in ay ku soo daraan wasiiro ku jira eh, fu- eh, dejinta oy inta ay karaan karaankooda ay ka dhigaan dad sida cabdiraxmaan xoosh oo kale oo professionalisa isla markaana aan ka mid ahayn because runtii arrintan sida aad ka warqabto haaruuno eenay, eh, xajiin badan bay keentay wax afartameeye ku dhow oo guli- oo fulintana ka tirsan baarlamaankana ka tirsan aad baad umahadsan tahay xasan xasan cabdi kaynaan Ah, ah, waa maasanta dur anu arrintan dambe faysal aad baan ugu raacsanahay waayo adduunkana badana wa- way ka jirtaa oo waxaan eh, yacni qofkii laba meel oo aasaasi ah oo executiveka iyo hay-addii fulinta iyo hal- hay-addii sharciga hadduu ku wada jiro dhibaato fara badan bay keeni kartaa taa macnaheedu ma aha inay wasiiradu wasiirro xun yihiin laakiin waa arrin u baahan xaalada maa dalka uu ku jiro arrinta dhaqaalaha waa lagama maarmaan laakiin waxaa mudan in fikirka intii la ballaariyo afrika wadamo fara badan oo qani ah ka jira dadkooduna qaarkood soomaaliya way ka liitaan ishuuga runtii lacag ma aha Da- tan ugu dambaysan kusoo koobaya waxaa weeye madaxda soomaalida waxaa laga maarmaana inay ogaato soomaali keliya dalka iskuma hayso wada shisheeyaa dalka jooga oo tiro badan haddana dalalkii carabta runtii waxay la soo baxeen waxyaabo u eg waxyaabihii gumaysigii reer galbeedka ah ee baarliin markii uu soo baxayay wax wax u eqaabkiisi leba hadda la soo baxeen waxaanay jira runtii hadallo iyo iyo istaraatiijiyo la daabacay oo sheegaya at least geeska africa in la doonayo dalalka oo kaashanaya dalal reer galbeed ah inay si gaar ah doonayaan inay isbeddel ku sameeyaan qaabka uu jiro haddaanay hurdada ka toosin runtii dadka soomaalida waxaan aaminsanahay sheekada maanta aan hayno mid ka daran inay iman doonto oo markii hurdada laga soo kaco iyadoon dalalna haynin wax kaloo lahayana aan jirin in hurdada laga kici doono runtii waa laga maarmaan in arrimaha sitaa loo eego waa mahadsanta aad baad umahadsantah xasan wasiir cabdiraxmaan xoosh intaanad soo gebagabaynin horey waxaad u ahaan jirtay xildhibaan wasiirna waad ahayd inkastoo hadda aad wasiir tahay balse aanad xildhibaan ahayn hadalka ugu dambeyn oo ku siinaya
dhowr wax horta midda ugu horeysa midaan ah oo hadda faysal soo jeediyey waa sheeko iyadana socoto waayo sheeko qarameed socoto waayo ama dood qarameed socoto oo dhehayso maan aadna sidii kenya la sameeyey oo kale kenya labada kun iyo tobankii markay dastuurkooda cusub samaysteen waxay ku qoreen in qofka wasiir noqonayo inuusan noqonin xildhibaana oo micnaheeda waxay tahay haddaa adigoo xildhibaana ah wasiir lagaa dhigo automatically isla markiiba waxaa waaye xildhibaanimada ka tegeysaa taas un kulley dood hadda anaga dastuurkeena waxa ku qoran hadda inuu xildhibaanna ka iman karo banaankana ka iman karo marka wax oo dastuurka in lagu bedelo ubaahan oo laga munaaqashoodo waayo waxay u taallaa shicibka soomaaliyeed iyo iyo iyo iyo madaxda iyo iyo iyo siyaasiyiinta waddankay u taallaa haddana xisbiyaa bilowdeen kulleyba iyagana horay horay ka qabaan taas waa taas midaan kaleeto oo xasan soo jeediyey oo ah in gacmo shisheey nagu jiraan definitely yani waa sax waa gacmo shisheey waa nagu jiraan laakiin yani adduunka wuxuu u shaqeeya waxa waay adiga haddaadan aadan wax samaysanin aadan aadan samaysanin mataqaana qorshe banaankaa lagaa soo qorsheynaya marka soomaalida waxaa loo bahaya inaa iyaga wax qorshaystaan dabcan yacmashay waa nagu jiraan hataa arrintan hadda aan aan maalmahan kasoo faraaxalanay oo oo mataqaana professor jawaari iyo ka horbo gacmo shishay waa nagu jireen oo siyaasadaha oo weliba aadka mataqaanaa loogu dhow ay soo dhexgelayaan laakiin wax bruufa cad wax caddayna ma jiraan sooma oo muujinaya in gacan shisheeya ku jirta arrintii baarlamaanka ah ma raba inaan ka jawaabo taas maxaa yeelay haddaan ku ilaahdo waa jiraan haaruna ta waxaa laga yaa inay tiraa caddayntii kayn mugta marka marka marka ma raba inaan ka jawaabo taas waayo doodaa mar kale aynu ka dhigana aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa wasiirka dastuurka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil xasan cabdi kaynaan oo ah khabiir hore ugu soo shaqeeyey hay-adda yunesko iyo faysal cabdi rooble oo ka faallooda arrimaha geeska afrika intaaynu ku kulmi doonna barnaamijkan oo kale nabadgeliyo
aad buu u mahadsan yahay haaruun macruuf ayaa inala socodsiinayey barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halka aad kala socoteedna waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana hiiraan xiisad colaadeed ayaa weli ka jirta deegaano hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan culimada magaalada beledweyne iyo aqoon-yahanka ayaa baaq nabadeed ka soo saaray dagaaladaasi labada beelood u dhexeeya warbixintan waxaa inoo soo diray xuseen xasan dhaqane dagaalka labada maleeshiyo beeleed ee toddobaadkan ka dhacay deegaano u dhow tuulada bukure ayaa waxaa ku geeriyooday inta la xaqiijiyey laba iyo toban ka mid ah maleeshiyaadkii dagaalamay culimmada dariiqada ahlusunna wal-jamaaca ee gobolka hiiraan oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada beledweyne ayaa ugu baaqay beelaha ay maleeshiyaadkoodu dagaalamayaan in si shuruur la-aan ah ay u joojiyaan dhiilada colaadeed sida uu tilmaamay sheekh cali cusmaan cali oo ka mid ah mashaa'ikhda gobolka hiiraan labada qayb culummada gobolka hiiraan iyo tan galgaduudba inay isku garabsato dalkaana asaga ardadana ayadoo fisanaan u imaanay insha allahu tacaala ayadoo fisanana laga tegi doonaa adigana waxaad ku leedahay dhulka laba mitiraad ku leedahay dhulkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa abuuray ummaddana asagaa abuuray asbaab lagu kala milki karaana way jirtaa shareecada islaamka ee qayaxday qof walba intuu milkiyo inuu ku ekaado oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku baryo inuu ku deeqo qofka kaleento oo walaakiisana uusan dulmi u geysan walaaka hadduu galdaran yahay gacanta qabo hadduu asaga galdarrada wada gacanta qabee galdarrada ka joogdhe haddii laga galdaran yahayna ciddii ka galdarneed u tagay waxa oga dhici xaqiisa haddaad oga dhici karto waxa dhimanaya waa walaalka waxa la dhiiggiisa uu daadanaya waa walaalka amba waa abtiga amba waa ina abtiga dadkuna waa wada dhasheenay insha allahu tacaala annaga waxaan ku egnahay inaan baaqaa soo jeedinno waana ka xunnahay waxa halkaa ka dhacay haddaan indhaha ka oy weyna xataa insha allahu tacaala calooshaan ka oynina dhibaatada halkaa ka socoto darteed culimmada ahlusunna wal-jamaaca ayaa waxay soo saareen bayaan afar qodob ka kooban oo ay u arkeen in uu wax ka bedeli karo xaaladda cakiran ee deegaanka ka jirta waxaana bayaankaasi saxaafadda u akhriyey sheekh cabdicasiis sheekh axmed qodobka koowaad culimaa udiinka gobolka hiiraan waxay codsanayaan si deg deg ah in culimaa udiinka labada labada beelood ama labada gobol ee hiiraan iyo galguduud ay ku gaaraan goobta ay wax ka dhaceen si ay ugu kuurgalaan arrimaha meesha ka jira waxa la kala tabanayo markaana iyagoo alla ka baqaya subxaanahu wa tacaala dadka ay ku wageliy ku wacyigeliyaan waxa laysku haystaa inuusan dhammayn wax wiil ku dhinta dhigna ku daato qodobka labaad labada maamul ee ka jira labada daamood ama labada dhinac ee dagaalku dhex maray iyana inay ku taageeraan culimaa udiinka inta tabartooda ayna ka howlgalaan qodobka saddexaad dadka kala duwan ee dhiigga faraha kula jira mid gacan ku dhiiglaa iyo mid mici ku dhiiglaa iyo mid maan ku dhigli iyo mid maskax ku dhiiglaa iyo mid calol ku dhiigla-aba intuba waa loo qaybsan yahay arrintaas si deg dega inay uga waantoobaan qof walbana uu ka taliyo maslaxada ummadda gobolka hiiraan iyo gobolka xige ee galguduud qodobka afraad in si deg dega ay uga howlgalaan culimaa udiinka odayaasha maamullada labada dhinac sidii loo kala qaadi lahaa ciidamada is-hor fadhiya weliba maanta waxaa war nagu soo gaadhaya in kastaanay xabad soconin inuu diyaargarow ballaaran jiro diyaargarowgaas si looga hortago in laga howlgalay sida ugu dhaqsaha badan in la kala qaado ciidamada meesha isku hor fadhiya waa qodobka ay codsanayaan ee ugu dambeeya badrudiin axmed cabdulaahi waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada gobolka hiiraan waxa uu sheegay in soomaalida ay hore u tijaabisay dhaxalka uu reebayo dagaal ka sokeeye runtii waa wax aada qaali u ah nafta bini aadamku waxaa kaloon hore usoo tijaabina hore usoo aragnay dagaal sidiisaba inuusan faa'iido lahayn dagaalka dadka walaalaha ana waaba kasii daranya wax horumar ah cid ku gaartayna ma jirto cid ku gaari doontana ma jirto sidaa darteed waxaan codsanaynaa haddaan aqoon-yahanada nahay in dadka walaalaha ah ay joojiyaan dagaalka sida ugu dhaqsiyaha badan ayna xabad damba dhicin qof dambana meesha uusan dhiig kaga daadanin maalmihii ugu dambeeyey waxaa aada usii kordhayay abaabulka labada dhinac iyo maleeshiyaadka lagu gurayo goobihii lagu dagaalamay waxaana jirta cabsi laga qabo in mar kale uu dib dagaal u qarxo xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
welina waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waana tabintayadii galabnimo haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka amuuraha islaamka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jacfar kukaay oo istuudiyaha igula sugan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka waxaan ku soo qaadaynaa xiisadda ka soo cusboonaatay dalka suuriya toddobaadkan waxaa magaalada duume ee duleedka dimashik la sheegay inuu ka dhacay weerar loo adeegsaday hub kiimika maraykanka ayaa arrintaasi jawaab kulul oo afka ah ka bixiyey madaxweyne trump waxa uu sheegay inay jawaab degdega ka bixinayaan isagoo mas-uuliyadda dhacdadaasina ruushka dusha kaga tuuray saara hakabi sanders afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in sababta ugu weyn ee weerarada kiimikada ah ee suuriya ka dhaca uu ruushku leeyahay
waxaan rumaysannahay in madaxweynuhu uu caddeeyey mowqifkiisa arrintan ku aadan ruushku waxay xaqiijiyeen in qayb ahaan arrintan mas-uul ka yihiin waxa ay horay u ballanqaadeen in aan gudaha suuriya mar kale lagu adeegsan doonin hubka kiimikada wayna ku guuldaraysteen waxa ay suuriya garab ku siiyeen in ay hoosheeda sii wadato ayaga oo fiitow u adeegsaday lix qaraar oo kala duwan oo qaramada midoobay ee saari lahayd waana hubanti inay dhabarka u ridanayaan qayb ahaan mas-uuliyadda arrintan waxayna xaqiijiyeen in ay kaalin aan wanaagsanayn ku leeyihiin howshan
saara waxa ay xustay in maraykanku aanu ilaa iyo hadda go'aan kama dambaysa qaadan
waxaan idiin xaqiijinaynaa inaan haysanno dhowr khiyaar doorashooyinkaasina weli miiska ayay noo saaran yihiin ilaa iyo haatan lama qaadan go'aan kama dambays ah
dhinaca kalena wasiirka difaaca maraykanka jim mares ayaa isagoo ku sugan dalka holand ka dhawaajiyey in waddankiisu uu diyaar u yahay inuu tallaabo milatari qaado
waxaan weli qiimaynaynaa xogtaannu ka helayno sirdoonkeenna iyo kuwa bahwadaagteenna welina waannu ku howlannahay arrintaasi waxaan diyaar u nahay inaannu qaadanno tallaabooyin militari haddii ay munaasib yihiin hadba sida uu madaxweynuhu u go'aamiyo
ruushka ayaa iyaguna ka jawaabay cagajuglaynta uu trump twitter ka mariyey iyagoo dhankoodana ku soo warceliyey in gantaaladoodu ay argagixisada ku wajahan yihiin iyadoo loo arkay in uu maraykanka kala jeedo aadan sheekh xasan xuseen ashari oo ku sugan dalka norway kana faallooda arrimaha dunida muslimka ayaa tilmaamaya waxa hanjabaadahaasi laga dheehan karo hadaladani waxay u muuqdaan marka hore maraykanka inuu ka xanaaqsan yahay ama inta ugu fara badan dulqaadkiisa uu dhammaaday nidaamka ka taliya ama ka arrimiya ee dalkan suuriya ee hogaaminayo madaxweynaha bashaar al asad marar badan ayaa waxaa looga digay inay adeegsadaan hubkan kiimikada ah waa markii saddexaad uu adeegsanayo marka fariinta uu maraykanka dirayo macnaheedu waxay ka dhigan tahay dulqaadkeena halkaas ayuu ku egyahay mana aqbali karno hub oo dunida dhan ay isku raacday ama ama ama ama international lowga uu mamnuuc ku yahay in la adeegsado in maalin walba uu nidaamkaasi adeegsado iyadoo maraykanka iyo dowlado fara badan oo reer galbeedka ahna arrintaasi ay u arkaan dhaawac inay ku tahay ilbaxnimada guud ee dunida caalamka in caruur iyo dad masaakiin ah lagu dilo hub noocaas oo kale ah wayah laakiin sidaan la socona nidaamkaasi garbo waaweyn buu leeyahay oo uu ku duulaa oo heerkanba soo gaarsiiyey waa ruushka oo kow ah iyo iiraan oo laba ah arrintan haddii maraykanku uu yidhaahdo arrintaas faragelin baan ku samaynayaa sidee isku qabanaysaa bashaar al asadna ay garbaha ka taagan yihiin ruushka iyo iiraan arrintaasi waa arrin meesha ku jirto gaar ahaan marka la yidhaahdo dowlad weyn dowladaha fara badan ee nidaamka hadda garab taagan waxaa kamid ah dowladda weyn ee ruushka oo iyada xoog badan isugu geysay in ay difaacdo nidaamkaasi ay la shaqayso hadda xoogga iyo awoodda uu ku faanayo inta badanna uu yahay awoodda ugu fara badan ee kaga ay siisay dowladda ruushka saasi darteed maraykanku in badan waxa uu ka fogaanayay xulafadiisa reer galbeedkaba inay dagaal toos ah la galaan dalkan ruushka gaar ahaan dhulka suuriya ay si toosa ugula dagaalamaan aada bay isaga ilaalinayeen saasi darteed waxay ku dadaalayeen in uu ahaado halku-dhega guud ee ka dhexeeya iyaga iyo ruushkaba inuu ahaado wada shaqayn guud in la sameeyo in si wada jir ah loola dagaalamo argagixisada wixii intaasi kasoo haran ah in loo daayo wada xaajood siyaasadeed oo labada dhinac dhex mari kara oo ugu dambeyntiina labada dhinac waxay raalli kaga yihiin kusoo idlaan kara hase ahaatee ruushka hadda waxa uu ku dhaaranayaa in uu san aqbalaynin faragelin military oo ay sameeyaan reer galbeedka nooc walba doontaba ha ahaatee in ay arrintaasi aada uga soo horjeedaan bay caddeeyeen tasriixaadka mas-uuliyiinta waaweyn ee kala gedisane reer ruush ay bixinayaan hase ahaatee maraykanku waxaad moodaa hadda in uu sabirkiisa dhammaaday isaga iyo xulafadiisana ay diyaar u yihiin ama la gaaray timekii ay islahaayeen waxa ay mudan tahay in tilaabo la qaado gaar ahaan mid military ah
barnaamijkii amuuraha islaamkana waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay jacfar kuukay iyo waxaad dhegaysanayseen barnaamijka amuuraha islaamka halkuu idinkaga imaanayana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegaystayaal waxaa naga xusuusinah intii jecel inay mar kale dib u daalacato barnaamijyadeenna iyo wararka iyo warbixinnadan idiinsoo tabinay inaad mar kasta kala socon kartaan website-keena v o a somaly com waxaan mar kale hawada ku kulmi doonaa haddii alla idmacaaw saacaddu markay tahay toddobada inta ka horreysa aniga iyo jacfar iyo guud ahaan v o a waxay idin leedahay sidaas iyo nabadgelyo